iyagoo aragti ka dhiibanaya duulaanka uu maraykanku ku qaaday dalka iiraan ayay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho sheegeen in maraykanku uu yahay cadowga duulaan ku ah muslimiinta caalamka sidaas darteedna loo baahan yahay in dagaal lagala hortago haddaba waa kuwan qaar ka mid ah bulshada muqdisho oo la hadlay warbaahinta waa cadow waa cadow oo ku soo duulay ummadda muslimiinta ma fahantay waxaan u arkaa maraykan inuu israa'iil garab uu soo siiyo yacnii cashirka bartaleena la dhowaya annaga marka niyo waxaan u arkaa aniga soomaalida haddaanahna muslimiinta aad iyo aadaa u dhaleecehaynaa maraykan maraykan waa cadow waa cadow adduunka dhan ku ah maanta soomaaliya waxa kala geeyey oo ka dhex abuuray buuq iyo dagaal waa asiga maanta anaga cashirka bartaana looyahay anagana cashir maka baranoon anaga cashir inay noo noqotaa la rabaa waayo israa'iil waa yuhuud yuhuudna faa'iido ma lahan israa'iil ayadana way aragtay cashiray u noqotay tan lagu dhigana adduunka dhanaa looga wada jeedaa israa'iil waxay iska dhigtay inay awood leedahay israa'iil ayada dhan way baaba'aysaa israa'iilaa gardaran oo weerarka ayadaa bilowday waxaana sabab u ahay maraykana macnaa ay shaqaalo u tahay asaa dabada ka riixay oo dagaalka geliyey haddana dagaalka dan wuxuu ku qasabtay inuu soo galo laakiin hadda falastiin macnaa xasuuqeeda aan fiirsanay in ayaga waddamada muslimiinta oo la baabi'iyo dukum daakum in laga dhigo marka aniga waxaa dhihi lahaa dagaalka ha sii socdo yaa la joojinin ilaa markii dambe gaalada meesha ugu dambaysa la geeyo la ciqaabo cuquubada ay ka galeen falastiin cuquubo lamid inay ka soo baxdo dadka soomaaliyeed ayaa ku baraarugsan dhagarta iyo xadgudubyada maraykanka uu ka wado guud ahaan caalamka islaamka si gaar ah dhulka muslimka ah ee soomaaliya